بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maalmo dhaweyd waxaanu ka soo baxnay xiisad dheeraatay oo muddo ku dhex meeraysanaysay golaha wakiilada waxaa gurmed usoo fidiyey golaha guurtida oo aan waxba ka fogeyn guddoomiye ku-xigeenka koowaad xaaji cabdikariim oo cabdiwaraabe loo yaqaano iyo xer kale oo la socotay waxaynu hambalyeynaynaa dadaalka ay golaha guurtida uu galay dadaalka xaaji cabdi galay dadaalka xubnaha ka tirsanaa golaha guurtida oo ay galeen ee ay ku soo afjareen xiisadaas xiisadaas oo samays ahayd xiisadaas oo rimay bidaar ahayd xiisadaas oo wax mar walba inagu soo noqnoqdo tahay somalilan waayo aragnimo hodana otayasanaba oo tii somalilan ayaa jirta waynu anba naqaanaa waananu isi soo heli naqaanaa laakiin ti wixii iminka ka dambeeya ambadka noocaasa iyo isa soo helidda caynkaasi waxay noqonayaa waxaan loo dul qaadan karin oo aflagaade iyo ceebba ku noqonaya somalilan ilaahay ayayna badbaadiyey intii dadaal ka samaysay ee ka gurmatayna ilaahay ha ka abaalmariyo waxaa kaleynu halkan ka hambalyeynanaa guddoomiyaha golaha wakiilada oo isagoo afka goloweynaha ku hadlaya guddoomey talooyinkaa la soo jeediyey iyo golihii ku raacay intan ay xaaji cabdiwaraabiyo golaha guurtidu soo jeediyeenba in iyagaba dhex taallay unbay ahayd badanaana xiisadaha somalilan ka dhaca ama beryaha sanamta dhici jiray marka laba dhinac arrin isku qabtaan oo arrinkaasi dhammaan waayo dadka aada xoogaalka waahe looga qaateenkii waxay yidhaahdaan mid ka mida kuwa arrinka ku jira ayaan go-aankoodu meesha oolin ee go-aankoodu meel kala yaalla waxaynu maalmahan maqlaynaa inagoo sugayna inay doorashadii madaxtooyadu dhacdo labada kun iyo shan iyo tobanka iyo tii golaha wakiiladu ayaa waxaynu maqlaynaa iyadoo laga hadlayo muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha wax rasmi ah oo madaxweyneha afkiisa laga qaaday ma jiraan laakiin titaa aynu waxaynu aynu haynaa waxa weeye xaqiiqadee dhabtii soddonkii bishii january kun iyo sagaal boqolabadii kun iyo saddex iyo tobankii khudbad sanadeedkii uu ka hor akhriyey golaha wakiilada xilaa ay saacaddu ku beegnayd koob iyo tobankii maruu ka hadlayey muddo kordhinta madaxweyne mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo wuxuu yidhi anoo soo xiganayaa sidaa ka warqabtaan waxaan hogaamiye ahaan ka soo horjeeday waxaan ahaa hogaamiye ka soo horjeesta kordhinta mudaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka la gaadho dhammaadka mudaxileedka mana jirto wax iska kay bedelay waxaan idiin ballan qaadayaa in aanan diyaar u ahayn in aan hal maalin in hal maalina la igu daro mudaxileedk mudaxileedkayga dastuurigiihii marka ay dhammaato qolooyinkii daawanaya baan ku jiray intaa warqaddu ka akhriyey dabadeedna waxaan isleeyahay madaxweynuhu wuxuu yidhi oo isagoo warqadda akhriyan yidhi saacad la igu dari maayo sanadkan maanta ee labada kun labada kun iyo afar iyo tobanka oo ay ahayd qudbadii madaxweynuhu inay bishii january ayna dhaaftay kalfadhiga ugu horeeya golaha wakiilada sida uu qorayo qodobka lix iyo afartanaad faqradiisa afraad waxay leedahay khudbadda sanad xleedku waa inay kusoo hagaagtaa sanad walba kalfadhiga bilowga ah ee golaha wakiilada ma ay dhicin maadaama uu madaxweynuhu labadii kun iyo saddex iyo tobankii ereyada aynagu yidhi wax dambo afkiisa aynu ka maqalnay ma jirto shacbi weynaha haddaanu nahayna waxaan u qaadanaynaa inuu madaxweynuhu sidii uga soo horjeeday markii riyaale muddo kordhinta dalban jiray sidaa uu leeyahay waxba iskama kay bedelin ayaan u haysanaa inaan ra'yigii madaxweynaha iyo fikirkiisii waxba iska bedelin oo ay tahay inay doorashooyinkii dhacaan labada kun iyo shan iyo tobanka qodobka saddex iyo sideedanaad siddeetanaad baa badanaa loo adeegsadaa ee dastuurka muddo kordhinta isaguna wuxuu odhanayaa haddii ay jiraan duruufo nabadgeliyo ayuunbaa doorashada dib loo dhigi karaa intii uu riyaali kordhisayna duruufo nabadgelyo darro ah oo jiray ma jirin maantana duruufo nabadgelyo darro ah oo jiraa ma jiraan ayaan darraduna waxay tahay xukuumadda aynu doorashada intaa la eg ee xeerarka leh ee maaliyadda leh ee nabadgelyada leh ka sugaynaa waata ku guulaysan weyday madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen konton wasiira ah silsiladama tusbaxaanad galaynanoo agaasimayaala intay qoraan toban bog oo ah waxqabadkoodii inay golaha wakiilado ka soo horjeeda geeyaan iyagoo fulinaya qodobkaa dastuuriga ah dabeedna mararka qaarkood ama inta badanba annaga ayay nagu canaantaan oo inagu yidhaahdaan intay sheegayaan waxa taban ama wax tilmaamayaan ama toosinayaan may sheegaan guulaha iyaga guulahooda hadday iyagu sheegi waayaan oo ay tixi waayaan annagana xil nagama saarno guulahooda tilmaantii iyo toosintii iyo dhaliilt- dhaliishii intaasaa xaqna loogu leeyahay intaasaanu sheegaynaa xukuumaddaa gaadhi weyda golaha wakiilada ka soo horjeeda ee waxqabadkii sanadkaa ay qabatay iyo hilaadinta sanadka soo socda waxay qabanayso geyn kari weyday oo waraaqa ah oo intaasoo wasiir ka kooban siday cergaaba u gaadhi doonto la arkee asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu